hadalno sida ula hadli jiray
dadka muslimiinta ee talada u haya sidaynu ognahay siiratu cumar fii cumaalihi oo runtii ah mawduuc culimmaduna ay aada uga hadlaan innaguna insha allahu tacaala caawa si urursan aynuu tilmaami doonno siiradii cumar ee uu kula dhaqmi jiray hoggaankii khaliska sare ee saxaabada oo runtii maanta sida aynu ognahay dadka muslimiintaa halka ay runtii wax ka qaldameen ay tahay waayo saxaabadu sidaynu ognahay tiradoodu dee may badnayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aakhiru xaj xajaha way xajat lwidaac boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabi ayuu la hadlay boqol iyo afar iyo toban kun ayay ahaayeen tiradii ugu dambeysay la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunida kuwa wax ka bedelay ee saxaabada ahaa ee runtii caalamka maanta aynu ku nool nahay islaamka ku hagayna tiradoodu kamay badnayn xawaali casharata aalaaf min asaxaaba toban kun oo saxaabi kamay badnayn laakiin tayay lahaayeen wa hunaaka farqun bayna alkamiya waalkayfiya waana ta aynu insha allahu tacaala caawa ka hadli doono si kooban oo urursan cumar oo runtii ahaa sidaynu hore uga hadalnay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka hadlay in allaha qad jacala alxaqa cala lisaani cumar xaqa ilaahay waxa uu ka dhigay carabka cumar buu ku sugay uu yidhi oo nusuus badan oo sariixi ay ku soo degtay toosnidiisa iyo istiqaamadiisa ayaa waxa uu doonay in hoggaanka sare ee saxaabaduna ay sidaa noqdaan waxau runtii ku yidhi erayo badan oo aan runtii culimmadu kutubtooda ay ku soo ururiyeen waxaa ka mid a kitaabkan aynu hayno oo ka qoray erayo badan oo allahuma salli calaa maxamed ilaa laba boqoloo beji oo uu kula hadleeyey dadka muslimiinta hoggaankooda haya cumar waxa ugu horreeyey uu fari jiray nin marka uu magacaabo waxa uu ku dooran jiray cilmigiisa waa in qofku uu cilmi leeyahay oo sawaan kana hada alcilm alcilm altajriibi waalcilm alsharci sidoo kale waxa uu ku dooran jiray alquwa waalamaana waa inuu qofku yahay nin qawiya oo allahuma salli calaa maxamed iimaankiisa uu xoog badan yahay oo waxqabadkiisuna uu xoog badan yahay oo waxqabad leh waa inuu quwad u leeyahay waxqabad waa inaanu aamin yahay oo ammaano uu leeyahay sidaa darteed ilaa lix gobol buu cumar sameeyey oo masalan misr oo dee dal dhan ahaa gobol buu u xisaabsanaa waqtigii cumar bin khataab radi allahu canhu kuufa oo kale gobol bay ahayd allahuma salli calaa maxamed basra waktigaasi gobol bay ahayd ahlu faris laba gobolay waktigii cumar bin khataab radia allahu canhu ay ahaan jiray gobolladaa iyada ah dadka uu u magacaabayo cumar radia allahu canhu waxay ahaan jireen dad muwaasafaadkii ugu wanaagsanaa lahaan jiray fa masalan waxaa ka mid ah masalan sacad bin waqas radia allahu canhu oo ka mid ahaa dadkii uu doortay cumar bin khataab radia allahu canhu oo u diray in gobol ka mida gobolladii muslimiinta uu mas-uul ka noqdo sacad oo runtii ahaa dee sidii aynu ka hadlay saxaabadii lixda ahayd ee ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam culamada qaarna waxay geliyaan sideedda hore qaarna waxay geliyaan tobankii ugu horreeyey inuu ka mid ahaa qaar waxay leeyahay shan iyo tobankii ugu horreeyey buu ku jiray tiraduba hadday leedahay shan iyo tobankii ugu horreeyey buu ku jiray intaas ay nagaga filan waxay intaa uhelisay waxau ahaa saxaabi la soo allahuma salli calaa maxamed jaan qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday noqoto wax fidin hadday noqoto gacanka hadal hadday noqoto cilmi faafin intaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii lasoo bilaabay buu ahaa marka sacad oo kale ayaa uu doortay cumar bin khataab radia allahu canhu waxaana runtii ku lahaa isagoo la hadlaya dad uu ku jiro sacd bin waqaas radi allahu canhu inii wallahi ma ursilu cumaalii ilaykum liyadribuu abshaarakum walaa liyaakuduu amwaalakum walakinii ursiluhum ilaykum liyucallimuukum diinakum wa sunanakum wayaqduu baynakum bilxaqi wayaxkumuu baynakum bilcadli faman fucila bihi shayun siwa dalik falyarfachu ilayh waladii nafsi cumar biyadihi laafusanahu minh cumar oo la hadlaya almasjid الnabawiy shariif oo muslimiintii oo dhan ay joogaan oo ay ku dhex jiraan kuwii uu dirayay oo uu kamid ahaa sacd bin waqaas radi allahu canhu ayaau kelmadan ku lahaa dadii ahaa muslimiintii idinkumaan soo dirin kuwa talada idiin haya ee aan idiin soo magacaabay inay idin garaacaan buri cumar bin khataab radi allahu canhu inay adduunkiina urursadaanna idinma soo dirin laakiin waxaan idinku soo diray kow inay diintiina idin baraan oo sunnaha xaq ana ay idinku soo siiyaan inay idinku kala xukumaan xaqa oo cadaaladna ay sameeyaan ninka intaa waxaan ahayn kala kulma kuwa aan idiin soo diray falyarfachu ilaya aniga hay soo rafciyo oo anigu aan la xisaabta buu leey cumar bin khataab radi allahu canhu waladii nafsu cumarin biyadihi laatusanahu minh ilaahii cumar gacantiisa ku hayay naftiisan ku dhaartee haddii uu sidaasi aan ahayn idinku wado kuwa aan idiin soo diray isaga ayaan ka shareeba cumar radi allahu canhu ikhwati filah markuu dirayo sidaa ula hadlayay waxaa kamid ahaa saxaabiga aynu sheegnay sacd bin waqaas radi allahu canhu oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu leeyahay haada khali falyurni imraun khali oo dee marka saxaabada la farsamayo odhan jiray kaasi waa abtigay ee qofku bal abtigii oo sidaas oo toosan oo muslima oo saxaabada waaweyn kamid a bal ninka abtigii oo sidaasa itusaya ha soo baxo buu odhan jiray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam idan inay idin dhimaan idinkuma soo dirin inay adduunkiina urursadaan idinkuma soo dirin waa labada sifee ugu horeeyey ee cumar bin khataab laakiin waxaan idinku soo diray inay dhexdiina xaq ku kala xukumaan islaamka gudihiisa ama magacawga la magacaabayo qof gobol loo magacaabayo ama talada muslimiinta loo dhiibay sidaasu cumar bin khataab radia allahu canhu oo ku dooran jiray waxaa xusid mudan sida dabaraani uu wariyey isaga oo runtii la hadlaya warqad uu dirayo nin rasuulo allahuma salli calaa maxamed uu diray walhaa ku dheh nimankaan idinla hadlayo dadkana ogeysi ijcalu nnaasa cindakum fi lxaqi sawa qariibuhum ka baciidihim wa baciiduhum ka qariibihim iyaakum wاrisha wاlxukmu bilhawa waan taakudu nnaasa cinda alqadabi faqumuu bilxaqi walow saacata min nahaar maxaa u cumar lahaa waar dadka marka aa xaqa u sheegaysaan ee allahuma salli calaa maxamed waxooda aa u tilmaamaysaan si siman ula dhaqma buu lahaa cumar bin qariibuhum ka baciidihim kooda dhow ha noqdo sida kooda fog ka adiga kuugu dhow iyo ka adiga kaa fog ha kuu sinaadaan oo muslimiintu dad kuu siman ha noqdo iyaakum warisha waxaan idinka digayaa waxa loo yaqaana rishwada muslimiinta adduunkooda u daaya waalxukmu bilhawa inaad ku kala xukuntaan waxa aad doonto ee aada maskaxdaada ka heshana iyadana iska ilaaliya waan taakudu nnaasa cinda alqadabi faqumuu bilxaqi walow saacata minha inaad dadka qabataan waktiga cadhadana iyadana iska ilaaliyo arrimaha loo dejiyo faqumuu bilxaqi walow saacata min nahaar xaqa sidiisa u ooga walow saacata min nahaar saacad maalinta kamidana ha noqoto وفعلا إخوتي في الله في عهد عمر مجتمعي عربيد وها مجتمع أعرابية وأرفاعة وقيرفاعة واللهم صل على محمد أننا نصحها مجتمع كسر دقمي نظام هراء مدني ودقر سنان قد أد أدق وآد وقلب سنبي هاي وإذا كمر النشر عدد مركز لقى هذا يتضبط kuwa islaamka lagu fuliyey sidaa la leeyahay waxay ahaayeen dad yacni geela cascas uu u yahay maanta yani dayuuradaha ugu waaweyn ee airbaska uu qofka leeyahay geela un baa ahaa shayga ugu qiimaha badan lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam siduu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo qof ayaa kaaga khayr badan geela cadcad siduu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwati fillah kuwa caynkaa ahaa ayaa ilaahay ka soo dhex saaray qaar dadka hogaamiyey oo kuwan uu la hadlaya cumar bin khataab iyaakum wardisha oo sida aynu ognahay cali bin abi aalib oo walaalkii caqiil bin abi aalib uu u yimid kama warada fi lcasar oo allahuma salli calaa maxamed markii uu khilaafada qabtay uu ku leeyahay yaa cali waanan indhala ahay adduunkii muslimiintana adiga ayaa maanta uu baadi ku yahay marka waxaan doonaya inaad wax iiga dhiibto waxa la yidhaha intuu u kulayliyey madane kulul kulul oo cad ayuu u dhiibay markaasaa markii uu taabtay uu caqiil dhacay baa la yidhaahda markaasuu limaada facalta haakada ya amiira almu'miniin maxaad sidaa u samaysay buu yidhi wuxuu ihi naarta ay ugu fududahay buu ihi intaa ku soo gaadhi ayaa doonaysaa buu ihi labadeennaba inaad inagu dhiisho yani diinka aada leedahay ha laysiiyo waxaa ka ratibmaya buu yihi taasi ta ay ugu fududahay oo dabka aynu inagu shidayno ee aada gaadhay inta aad ku aragtay gubteeda ayuu leeyay iyaakum wardisha walxukma bilhawa waana qadiyadda runtii maanta muslimiinta maanta kuwii gaalada ahaa inay been isu sheegaan way diideen wanaxnu nakdib calaa anfusina clinton baa la weydiiyey mar xashiishada laga sameynayay daraasad oo lagu yihi khawalin weligaa ma cabtay clinton baa la weydiiyey inta la yidhaha laga soo sameeyo moogtay xashiishada dhibteedii oo badatay bal dood cilmiyeed baa laga sameeyey in lasii daayey iyo in la xidho su-aalihiiba waxay gaadheen in isaga wax laga weydiiyey bal madaxweyneha laftigiisa ayna wax ka weydiinay xashiishada wax ka arkay wuxuu ka xishooday ninkaa gaalka ah ee kor u kaaja inuu yidhaahdo been buu madaxweynihii sheegay buu ka xishooday istaxya calaa haada markaasa wuxuu yihi berigii aan yaraa ayaan maalin laabtay oo aan waxoogaa nuugay laakiin maan la ganguuri wa ficlan calimu hadday been isu sheegaan inaan waxba u soconin muslimiinta maanta innaga qalfoofkiibay gaaladii naftiisa nuxurkii islaamkana way qaateen wax badan oo wanaagsan oo islaamka uu leeyahy iyagaa caddeeyey kutubtooda wax kaga qoray nin faransiisi wuxuu lahaa islaamkaanu u rahmanahay leanna nidaamka bedelkiisa islaamkaanu kasoo qaadanay buu yihi xadaaraddii islaamka ayaanu in badan ka qaadanay bay lahay taa mawduuca ma aan jeclay inaan ku dheeraado laakiin ikhwati fillaahi taariikhdii cumar oo aynu ka hadlayno afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor oo la hadlaya hoggaankii muslimiinta ee gobollada oo runtii doonaya inuu diro sida ay u dhaqmayaan sida ay muslimiinta ula dhaqmayaan iyo sida ay dadka muslimiinta u toosinayaan ayaa sida ah waana nidaamka runtii aada loola yaabay islaamku markii uu hirgalay ilaa maantana ay hadal hayaan oo gaalada laftigooda ay aada uga hadlaan waxaa xusid mudan saxaabiga loo yaqaano muqiira bin shucba oo runtii amiir ka ahaa magaalada loo yaqaano basra oo gobol markaa ahayd kana mid ahaa runtii saxaabadii mujaahidiinta ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo waktigii cumar iyo waktigii abuubakarba soo gelayey fiditaankii islaamka dadkii ugu ronroona saxaabadu qaar culumay ahaayeen xukamay ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen taladaa looga dambeyn jiray qaarna quwaad bay ahaayeen hogaanka fidinta islaamkay ahaayeen muqiira kuwaasuu ka mid ahaa ayaa waxaa la yidhaahdaa cumar bin khataab baa loo soo warramay oo waxay ku yidhaahdeen wadaadkii muqiira waa yaro fogaado arrinkiisu sidii hore maaha baa lagu yidhi marka cumar bin khataab baa warqad kooban buu usoo koray ama bacd faqad balaqanii naba'un cadiim fabacastu abaa muusa amiiran fasallim maa fii yadak walcajal walcajal waxaa loo sheegay in muqiira bin shucba uu ku xeel dheeraaday in runtii taladudka adduunyada maxaa markaa laga warramaya saxaabiga marka la leeyahay adduunkiibuu ku fogaaday in sidii looga bartay saxaabada si aan ahayn uu u dhaqmay ayaa loo sheegay sidaas cumar bin khadaab warqad buu qoray muqiira bin shucba wuxuu leeyahy waxa lay sheegay walaal war baa layga kaa soo sheegay abaa musa alashcari saxaabigaa saxaabadii kamid aan kuu soo diray waxaad haysay iskaga wareeji adiguna si deg dega madiine u kaalay oo iska soo wareej marka cumar bin khadaab baa uu u yimid dabeete waxa uu ku yidhi yaa akhi maxaa kalifay in ay kaa soo ashkatoodaan dadkii muslimiintaa ee talada wahaysay dabeete waxa uu ku yidhi ya amiir almu'miniin sidii aada igaga tagtay baan ahaa laakiin dadaalkayga ayaa yaraa cumar wuxu yidhi hadduu kol dadaalkaagu yaraaday taasi waa takeenaysa casrigaa haddaynu ka warranno muqiira bin shucba halkiisaynu ugu tegi doonaa waxa maanta muslimiin joogto oo dhan haddii laysu geeyo iyo labadii qarniye tegey iyo kuwa soo socdaba haddaynu isu geyno camalkiisa cidda gaari karta waa yaray ikhwani fillah oo insha allah saxaabada aynu ka hadli doono taariikhdooda ayaa uu ka mid yahay haddana cumar bin khataab radi allahu canhu si hogaanka fare ee saxaabadu u toosnaado darteed ayaa loo casiyey mugiira bin shucub maadaam ficiyadii muslimiinta ahaa suluugiisii ay wax ka sheegeen waxaa xusid mudan camaar bin yaasir oo kuufa ka mas-uul ahaa camaar bin yaasir oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo mari jiray isagoo hooyadii iyo aabihii iyo isagaba uu abuljahal ciidan ku dalbaday oo la tacdiibinayo oo uu leeyahay ka noqda diinta cusube aad gasheen oo rasuulku inta uu soo maro uu leeyahay sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna reer aala yaasir ow sabra waayo ballankiina waa janna buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam awood maanta mali tirada saxaabadiisa labiyo afartan bay ahaayeen abuljahal oo keliya ayaa shan kun oo nin oo ciidani ay daba taageen oo reer bani maksuum fadlan can qurayshta kale iska daayeen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo labiyo afartan qof ay rumeeyeen oo ducafadii muslimiinta u badan waxau leey sabran aalayaas marxaladana waa marxaladii sabriga ee iska sabr camaar bin yaasir waa ikhwatii fillah de aynu ognahay baa loo magacaabay kuufa wa huwa min kibaari saxaaba xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam fitankii saxaabada ka dhex dhacay intaasoo saxaabi baa ciidankii mucaawiye ka baxay markay arkeen camaar bin yaasir oo leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi taktuluhu lfi'atu lbaadi yani waxaad dili doonta fi'ada khaldan ee xadgudubtay xadiidkaa darteed ayaa intaasoo saxaabi amaarad buu muslimiinta u ahaa xataa fii casri lfitan oo dhinaca uu joogo ayaa mar walba toosnida lagu qiyaasayay marka fitanka saxaabadu ay ka dhex dhaceen camaar oo sidaa ahaa ayaa allahuma salli calaa muxamedin kuufa mas-uul looga dhigay arrintii markii uu muddo hayay ayaa camaar bin yaasir laga soo ashkatooday maxaa lagaga soo ashkatooday adducf fi lidaara qofka muslimka ah maa inuu noqdo min raxmad badan nacam waa raxiim wey waa ra-uuf sidoo kale waa ladiif wey ومن هذه المواصفات مجاز للمؤمن مواصفات كاسور دنوا مواصفات قفك مسلم كوليه للمجاز أي وقع ضنين isagoo qofka muslimkii dhibirsan oo raxmad badan oo ah qof lagu soo ururo oo ah qof hadal macaan ayaa maca dalik waxa ay tahay laabudda an yakuuna daaca fiin waa in fii mawaaqif alxaj waa inuu qof wax kala jira qofka muslimka waa qof wax kala jira maaha qof yidhaahda adiguna run baad sheegaysaa hebelna run buu sheegay oo garku ay sidaa ku soo qofka muslimkii waa qof ida qaala la qaala bimiliti wa ida qaala nacam qaala bimiliti sifada qofka muminka waa qof laa yidhaahda haddii waxaasi aanay soconayn haddii waxaasi ay soconayaanna yidhaahda nacam wahaa wey haadaa xaq wahada baatil kaasi waa xaq kaasina waa baatil wey laakiin wejiga tilmaantu waa inay weji dhibirsan tahay idan camaar bin yaasir oo ahaa saxaabi aada u layaab badan kuufa waxaa lagaga soo ashkatooday taladiisii baa yacyacoodo oo yani waxay leeyihin nimankii reer kuufa waxba ma kala saaray bay yidhaah oo maaha nin dekiya oo aada u soo jeeda marka cumar bin khataab baa saxaabigu u diray wuxuu hi u yar camar bin yaas ka camar baa loo keenay wuxu hi ya camar bal iga horguri gobolka muslimiinteed u talasa markaasuu ka waraystay wuxuu ogaaday inaanu wax badan ka ogeyn limaada laa taclam hada ya akhi yani waxyaalo badan oo cumar madiine ka ogyahay baanu ka warhaynin oo kuufa jira arrintii baa uu cumar kala hadlay dabeete waxa uu ku yidhi iska joog walaal halkii baa runtii kaga cabsay waxaan doonaya bu ihi inaan muujiyo aayaddan qur'aanka wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcaluhum a'imata wanajcaluhum alwaarihiin leanna camar bin yaasir dadkii ay qurayshi dulaysan jirtay bu ahaa waxaan kuu magacaabay buu yihi si aan aayaddaa u xaqiijiyo ilaahay leeyahay waxaanu doonaynaa inaanu ku manaysano kuwii la isaal daraystay dhulka gudihiisa lagu isaal daraystay iyaga oo toosan inay noqdaan kuwa dadka u taliya wanajcaluhum a'imatan wanajcaluhum alwaaris oo aanu ka dhigno qaar dadka hogaamiya aanu ka dhigno qaar dhulka dhaxlaba ilaahay subxaanahu watacaala waana miisaanka islaamku leeyahy islaamkuma qofka majid buu u celiya la uxun buu u kordhiya khiyaarukum fi ljaahiliya khiyaarukum fi lislaami dafaq oo ma aha macnaheedu sida dad badani ay u fahmeen islaamku dadku ishormarinaya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا dadku ma isku mid ba maya fi lislaam dadku wuu kala maskax badan yahay wuu kala shaqo badan yahay dadku wuu kala karti badan yahay dadku wuu kala garabsho badan yahay islaamkuna sidaasuu qiimeynaya qof walba meesha uu yahay baa la dhigaya nin walba meesha uu ku haboon yahay laakin min naaxiyati alxuquuq xagga xuquuqda dadka muslimiintii way ka siman yihiin ikhwatii fillah sidaas ayaa camaar lagu cadfay lana odhan maayo camaar wuxuu ahaa saxaabi caalimo oo sidaas oo caynkaas oo sidaas sidii talada muslimiinta iyo islaamku u hana qaado waxa la leeyahy waa lagaaga haboonaaday meesha waa inaad taladaa kasoo wareegto dabeete waxaa lagu soo celiyey madiina waxaanu ka mid noqday culammadii saxaabada waxaa xusid mudan fii kanzi lcummaal sida ku sugan can caasim bin abi najwad cumar bin khataab marka uu nin muslima dirayo wuxuu odhan jira waa inaanad foonin waxaanay muslimiintu foonin waana inaanad cunin waxaanay muslimiintu cunin waa inaanad xidhan dhar aanay muslimiintu xidhan waa inaanad ka xidhan dadka muslimiinta ah albaabka iyaga oo kuu baahan oo doonaya inay kula hadlaan haddii aad intaa mid kamida samayso waxaad ogaataa buu yihi wuu ku daba socdaa ninka aan kuu soo diraya buu odhan jira cumar bin khataab radi allahu canhu waxaanay foolin ha foolin waa gaadiidkii waxaanay cuninna ha cunin waxaanay xidhanna ha xidhanin albaabkaaguna inay muslimiinta ayaa tala u haystaayo waa inuu furnaado qof walow muslima oo baahan waa inuu albaabkaagu furnaado waa ninkaa gobolka mas-uulka ka duuna xawaajiya haddii intaa wax aan ahayn lagugu arko arrinkaagu ma aha kii aynu isku ogeyn buu odhan jiray cumar bin khataab radi allahu canhu wa ficlan kama qaala alculamaa waxaa dhacday saxaabiga loo yaqaano saciid binu caamir oo gobolladii mid kamida joogay ayaa laga soo ashkatooday leanno waxaa lagu qiyaasaya wixii uu kusoo diray cumar bin khataab muslimiinta oo dhamina way hayaan ninka muslimkaa ayay wax ka fahmi waayeen dabeete waxay usoo direen cumar waxay ku yidhaahdeen waanu isafkaran lana saciid waa inaad cid noo soo dirto noo kala garqaado marka maxamed bin maslama oo saxaabi ansaariya ahaa cumarna u qaabilsanaa isku xidhka gobolada ayuu u diray wuxuu yihi bal utag oo walaalkaa soo wareysa siciid buu u tegey markaas siciid baa uu ku yidhi waa lagu soo ashkateeyey muslimiintii aada u helinaysa afar shay baanay kugu soo ashkateeyey waxaa ka mid ah sidaad u joogto ayuunbaad doorsoontaa yani waad isbedeshaa waad dhacdaa dabeed waxaa ka mida bay yidhaahdeen bishii maalin baan lagu arag oo allahuma salli calaa maxamed maalintaa haddii dadku ay ku doonaan laguma arko habeenkii haddii lagu doono oo masalan qof muslimi kuu baahdana laguma helo aroortii ma soo kalahadid oo bacda subax shaqada ma timaadida waad dharaarfataayo farqada ayaa timaadaa shaqada afartaa arrimood baa lagugu soo ashkatay siciid binu caamir oo runtii ahaa saxaabadii wuxuu ku yidhi intaa waxaan ahayn miyay soo sheegay maya intaasaa lagugu soo sheegay wuxu hi intaa waan kaaga warramaya waa ka koowaade waa runtood buu yidhi waan yaro raaga aroorti waayo buu yidhi malihi buu yihi shaqaale guriga iga shaqeeya gabadhayduna waa gabadh iska xanuunsata aniga ayaa buu yihi guriga iyo reerka u shaqeeya ilaa aan kala diro quraacdoodana ma aan ma garatay oo quraacda marka aan sameeyo ee aan reerkii kala wada diro ayaan shaqada usoo baxaa buu dee saxaabadu bacda subax bay soo bixi jireen waktigan laga doonaya maaha waktigan inagu aynu soo baxay waa lixda ayaa la doonaya inuu fadhiyo oo ninka muslim leanna bacda subax saxaabada guryaheeda kugu way noqon jirin faidaa qudiyat isalaatu fantashiru fi lardi wabtaqu min fadli illah salaada marka laga tago yani waxa wey faida qudiyat isalaa fantashiru fi lard markaasay shaqadoodu ka bilaabi jirta bacda subxi mubashir waktigii laleeyahay wuu habsaamaya markaasi yani waa waktigii bacda subax kadib ma uu magaratay lama heli jiro wuxu ihi taasi waa sidaasi mana doonaya inaan wax ka badla buu inaan shaqaalo samaystay iyo shaqeeye ma doonaya bu anoo awoodaya buu yihi mushahaarka aan qaato iyo talada muslimiinta aan u hayo tii labaad oo ahayd bishii maalin baa lagu waayay wuxu uhi laba shay baan leeyahay markaan leeya waa laba marka la- bishii maalin baan aada u maydhaa buu yihi labada maalintaasi ma soo baxa buu leanno intay angegayaan waxaan doonayaa inaan labadoodaasi markay angegaan ee aan arko buu yihi in iftiinkii madoobaaday ayaan xidhaa buu yihi ilan dhar kale hub kale ma hayste markaasaan kusoo baxa buu yihi maalintaa waa runtooda ma soo baxa way jirtaa buu yihi inaan dhaco oo aan muddo maqnaado waayo buu yihi khubayb bin cad saxaabigaa la odhan jiray maalintii lasoo qabtay wuxuu ka mid ahaa xufaaddii lasoo qabtay reerkii loo keenay baan ka mid ahaa buri saciid bin cad khubayb bin cad maalintii qurayshe ay jarjaraysay ee dumarkuna ay ka dul heesayeen ee raggii beder u cadhaysnaana ay allahuma salli calaa muxamadin yani khamriga ku dul cabayeen ee uu lahaa walasta ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kana fi illahi masraci wadalika fi daati ilaahi wain yasha markuu sidaa lahaa waan fadhiyey buu la jarjaraya waayo gaal baan ahaa buuri mar allaaliya marka aan khubayb xusuusta buuri ayuun baaban isidhaahdaa malaha laguuba dembi dhaaf maayo markaasaan dhacaa buuri mar allaaliya markaan khubayb wixii lagu samaynayo xusuusto qabla alislaam sidan ahaa mar waloo aan xusuustaba waan dhacaa buuri waa taas wey allahuma salli calaa maxamed habeenkii inaan la helin waa runtood buuri habeenkii lagama helo maalintii iyagan siiye habeenkiina ilaahay subxaanahu watacaala wafilan kaanuu kadalik saxaabadu qofku bacda al- yani ma garatay bacda alcishaai mubaashara ayay saxaabada guryahooda ku xiran jireen aad bay u adkayd saxaabi bacda subax yani qubayla subaxna way soo bixi jireen subaxa ka hor bacda alcishaai mubaasharana way bixi jireen wuxuu yihi habeenkii ilaahay baan siiye waanan u sheegay buuri xibulkayga habeenkii ilaahay baa leh ilaahay baanu isku xidhannahay cid aanu wada hadlaynaa ma jirto imikana waan kuu sheegaya arrinkayga ku jirtaa buuri afartii marku sidaa kaga baxay ayuu yihi maxamed ibnu maslama muslimiintii buu la hadlay wuxuu yihi siciid binu caamir waa ka soo baxay buu yihi imtixaankii isaga ayaana idiin ahaanay mas-uul wuxuu sidaa kiish dhan oo lacaga oo uu ka soo diray cumar bin khataab oo uu yihi ninkaasi haddaad ku aragto buu yihi in uu ka fogaaday maalkii muslimiinta waa aniga hayo waa nin faahida horaa laygu sheegay adduunkaasii buu yihi markaas waxa la dhaha lacagtii markii uu arkay ayuu ka dul ooyay saaxabtu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka waan la soo saaxiibay buu yihi oo fitno kalamaan kulmin abubakarna waan la soo saaxiibay oo adduun badan muslimiintu mayn lahayn oo fitno kalamaan kulmin fasharu ayaami ayaa cuma cumar gabadhiisii baa isagoo ooyay u yimid waa ku yidhi maalmahayga waxaa ugu shar badan maalmihii cumar waxay tihi maxaa dhacay ma imtixaankabad ka bixi wey wuxuu ihi maya kiishkaa lacagta abu cumar iisoo diray anna waxaan isleeyahay adduunkaa haddaad farafarayso ilaa aad dariiqii aad dhigatay aad ka leexata waxa la yidhaha halkiibuu iskugu yeedhay reer kuufa waa kuwii soo ashkisiyey qof walow agoona iyo qof walow baahanow waddo soo gala buwe ilaa kiishkii uu ma garatay meeshii ku hurgufay isagoo maxamed binu maslama uu meeshii joogan yahay halkii buu ugu qaybiyey lacagtii uu soo diray cumar bin khataab radia allahu canhu ikhwatii fillah kaasi wuxuu ahaa hoggaankii weliba yuraaqabu bihi waa hoggaankii muslimiinta la daba taagna ee la yidhi ha laga soo war helo ee muraaqabadu ay dul taagan islaamku yani alqur'aan maca sultaan ina allaha la yazucu bisulطaani ma laa yazucu bilqur'aan qur'aanku wuxuu la hadlaa quluubta laakiin quwuu sameeya ilaalisa yani wax way qalbiga qofka marka muslimka ah qalbigiisa la sifeeya iimaanka lagu toosiya laakiin quwaa lacag dhiga toosisa ciddii dhaafta oo waa taa dee magaratay loo diray saciid binu caamir oo saxaabadii waaweynaa aha nin loo dirayo lilay soo imtixaan ilaa sababta la helo waa allahuma salli calaa maxamed oo sidaa u sameeyey waxaa ka mudan salmaan alfarasi oo runtii madaa'in magaalada oo dhulkii furus ahaa loo magacaabay ayaa wuxuu xidhan jiray baa laydhaha suuf culus buu xidhan jiray leanna saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee oolid buu ka mid ah waxaanuu fuuli jiray dameer buu fuuli jiray baa laydhaha isagoo runtii intaas oo kun oo faras oo fardihii furus laga qaaday ay meesha saxan yihiin ayuu dameer yar iska fuuli jiray markii ay u timid geeridu ay ku timid isagoo ka mas-uula madaayin oo runtii heedda ayuu cuni jiray ayuu ooyey sacad baa ku yihi limaada tabki ya akhi salmaan alfarisi oo dhulkii ugu barwaaqada badnaa runtii waktigaasi talada u hayay oo ka xidhan jiray hug keliya oo adag sidoo kale dameer ka fuuli jiray ayaa uu sacad bin waqaas oo la hadlayay ku yihi limaada tabki ya akhi ina fi alaakhirati caqabatan laa yaqطacuha ila ila almukhifuun yani faasa almukhafifuun yani lafdi aakhari sidaasuu ahaa rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuuhi waxaan ka maqlay rasuulka alayh salaatu wasalaam aakhiro waxaa jirta jiir laa yaqdacuha ila almukhafifuun aanay ka gudbayn kuwa culayska iska fuuleydiya adduunyada mooyaane waxaa jirta jiir aanu dhaafi karayn nin adduunkii kusoo shaqaystayo adduunkana culayskiisi iyo dhibaatadiisi iska yareeya mooy ara hadihi yani hadihi alwisaada allatii xawli hadda waa meel cidlaa oo aanay waxba jirin oo gidaarka yani meesha yare uu ku nool yahay aad u dee taqashuf badan ayaa u leeyahy weliba waxaan ka baqanayaa in tan ilaahay subxaanahu watacaala wax iga weydiiyo markaasuu la ooyay sacad bin waqas radi allahu canhu waficlan ikhwaani fillaahi marka ay sidaa sameynayeen dadka muslimiintii ma adduunkaa yaraa waxa laga yaaba qofka in tasawurkiisa ay ku soo ururto malaha lacagta ayaa yaray ficlan adduunku wuu yaraa laakiin adduun ku filan muslimiinta oo ay ka raaxaystaan way lahaayeen saxaabada qaar baa lahaa boqol guri qaar baa laba kunoo guri lahaa qaar baa lahaa beer yani noqonaysa yani allahuma salli cala maxamed laba boqoloo kun oo dirham ama magarata riyaal oo sacuudiya oo ma adraaka saxaabada saxaabigu mushahaarkiisu saxaabada reer beder wuxuu ahaa saddex kun oo dirham ayaa u qornaa magarata wareega sanadka oo noqonaya marka la qiimeeyo waktigaasi noloshu siday ahayd intaas oo guri uu ka iisan karaya marka intaas ay u timaado leanno reer beder ba uu ka mid ahaa saxaabada waaweyn oo dhani ay ka mid ahaayeen ridwaan ullahi caleyh walidalik reer uxud sidaasoo kale ahaay iska daa kunuustii iyo kaydadkii markii ardul furus la qabsaday iyo allahuma salli cala maxamed kaatun laga qaaday rustam ayaa noqday hal milyan oo dirham waaxid milyuun dirham ayuu noqday kaatun laga qaaday yani magaratay macdanuhu ku samaysnaa ninkii la ohan jiray rustam wama adraak yani allahuma salli cala maxamed wixii yastajrad uu lahaa ee madaa'in iyo waxaasoo dhan yaar saxaabigu meesha uu qabsado iyo ninka uu ku qabsado isagaa salbigiisa le saxaabada qaar baan la tirin karin waxa kusoo hagaaga markay magaalooyinka yimaadaan sidaa waxaan uga jeedaa wuxuu gaaday islaamku adduunka baytulmaalka muslimiinta kusoo ururay iyadoo la raacay nidaamka dhaqaalaha islaamka sameeye waa nidaamka sakada islaamku nidaam buu sameeyey la yidhaha nidaam aliqtisaad alislaami oo xataa maanta gaadhay in mushahaarka qofka muslimkaa islaamku wax ku leeyahay culamada muslimiinta maanta xataa mushahaarka qofka muslimkaa islaamku inuu wax ku leeyahay baa sakadii ay ku soo dareeriyeen ilaa maanta oo la soconaysa xasab alcusuur yani deefta qofka muslimkaa islaamku uu ku leeyahay nidaamka islaamku uu dejiye oo lagaga maarmayo nidaamka cashuuraha ee dhibta badan leh ee in yarun ay noolaanayso ee marka la raaco waa nidaamka sakada weyn nidaam aliqtisaad alislaami oo toban qodob leh culamada muslimiinta inay wax ka qoreen dee horena islaamku uu sheegay nusuustana ku sugan waa markii isticmaalay cumar bn khataab radia allahu canhu baahi kamay ahayn markii muslimiinta hogaankooda ay sidaa sameynayeen ee waa laysku filna leanna waxaynu soo sheegnay oo aynu ka soo hadalnay cumar oo arkay nin markii masaajka sidaa uga baxay cumar bin cabdiraxmaan bin coof gurigiisa nin dadka wax weydiisanay faqaala liaslam idhab ilaa hada arajul waqul lahu ajib amiira almuminiin ninkaa u yaro waxaad ku tira amiir almuminiinkaa ku yar markaasaa loo keenay limaada tas'al nnaasa ya akhi miyaanad ogeyn baytulmaalka muslimiinta inuu qoraal ku yaallo maxaad dadka waxu weydiisanaysaa oo cumri cumar wuxuu la yaabay nin muslima oo madiine jooga oo dadka wax weydiisanay yani tasawurkiisa waa arin lagu kala tegay bu leh cumar ibn khataab radi allahu dabeetna ninkii waxa yihi ya amiir almuminiin waxaan nin yahuudiya ma ihi nin muslim cumar markaasuu tadakar oo maxaa dhacay inteed magdiina joogtay intaasan joogay wareega sanadkiina cashuur baa laygu leeyay cashuur badan maaha waxaa laga qaadaa laba doolar wareega sanadkii oo naftiisa iyo macbadkiisa iyo maalkiisa lagu ilaa cumar ibn khataab ayaa kaxeeyey gurigiisii buu geeyey wuxuu ya amiir almuminiin raashinka raashinka wanaagsan baan cunaa wuxuu guriga martida muslimiinta lagu geeyay halkiibu raashinka kasoo cunay waa loo soo celiyey wuxuu geeyey baytmaalka muslimiinta meel dharka muslimiinta iyo adduunka muslimiintu yaala saxaabigaas uu geeyey wuxuu ninkan waa nin ahlu dimaha ka mid lahum maa lana min alxuquuq وعليهم ما علينا من الواجبات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxayna saaran baa isaga saaran waxaanu xaq u leeyahay waxaynu leenahay islaamkaa kafaalo qaadaya sidaasi ma garata waxa la dhaha kacba ibnu laxbaar oo cararaya arweyga cabdillahi bin salam asigaa samicit ma qararahu amiiru lmuminiin alyawm ma maqashay amiir almuminiinkii go-aanku maanta gaadhay go-aan buu gaadhay buu yihi aqaliyadda aan muslimiinta ahayn uu gaadhay oo aada u farxad badan aqaliyadda waa ayagu ku yihi cabdillahi bin salam markaasuu yidhi miyaanaad ahay nin yahuudiya wuxuu yidhi anigu ma ahi nin yahuudi anigu waxaan ahay nin muslima jinsiyadaydu waa islaam buy marka cabdillahi bin salaam bee nin saxaabi oo caalim u ah kelmadiibuu ku diiday marka qoraalkan uu ka sheekeynaya cumar bin khataab oo go-aanka ku qoray ninkii waxaa loo qoray wuxuu ku noolaanayo oo raashinaa waxaa loo qoray wuxuu xidhanayo waxaa loo qoray meesha uu ku noolaanayo intaas ayaa go-aan lagu gaadho diiwaanka muslimiinta lagu qoray dee maxaad u malaynaysaa dhaqaalaha waktigaa islaamku lahaa ee gaadhay ninka aan muslim ahayn ee ku dhex nool muslimiinta in islaamku uu kafaalo qaaday iska daa qofka muslimka waynagi ka soo warranay in la gaadhay ilmuha markii hore labada sanood markuu dhamaystaa wax loo qori jiray ilaa intuu qaan gaadhay markii dambe wuxuu gaadhay islaamku in cumar ibn khataab uu soo saaray ilmaha si aan naadka hore loogaga gurin ilmuhu maalintuu dhashaan ugu qorayna buli cumar ibn khataab radi allahu canhu dee dhaqaaluhu halkaasu gaadhay ikhwaani fillah hore waxaynu sheegnay ceelkii ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii ayaa laga helay sacuudi arabia qadiyaddu maaha ceelalka batroolka oo bata mana aha allahuma salli calaa maxamed sida tasawurka dadka ku sugan ilaahay baa kansiyadiisa fura innaga istiqaamaa layna faray iyo toosniyaynu raacno inta laynagu adoonsaday dabeetna si ilaahay subxaanahu watacaala ayaa imanaysa ikhwati fillaah waxaa xusid mudan salmaan alfaris marka uu sii dhimanayay oo sidaa lahaa isagoo madaayin oo dhan ka wakiila ee intuu ooyey sacad bin waqasme loo ooyey taa macnaheedu may ahayn adduun la-aan bay ahayd laakiin adduun badan bay muslimiintu ahayd waxaa lahdaa sacad bin waqas radi allahu canhu oo runtii mas-uul ahaa ayaa cumar bn khataab uu casilay waxaana ku casilay waxaa la yidhi guri buu dhistay sacad ka yaro sarreeyo guryo muslimiinta marka arrintii baa cumar bin khataab soo gaadhay oo ficlan huwa min kibaar saxaab marka wuxuu diray maxamed bin maslama wuxuu yihi watag buu yihi sacad waxaa laga sheegay muslimiinta inay guulada hoose ku jiraan gurigiisuna uu ka sarreeyo gaadi buu yihi ilaa aada la sinto guryaha muslimiinta marka islaamkuba wuxuu diiday horumar mayma diidana dadka muslimiinta waxay ku jiraan guryo iyo baytameeyo dhakada ka banaan marka ninka meel sare fuula macnaheedu waxa weeye cawraadkii dadka muslimiinta ah buu ka wada war helaya maadaama hogaanka muslimiinta uu yahayna ma aha inuu ka dhex baxo muslimiinta ayay ahayd inta ay muslimiintu korayaan oo guryo kuwan ka bedelan ay helayaan baa talada cumar bin khataab ay dabeeto gurigii baa la jafay sacad oo joogay waa la gaadiyey kuwa muslimiinta la dabeeto sacad baa uu yeehay maxamed wuxuu yihi haakada amaranii amiiru lmuminiin waxaanu ku yidhi adduunkii aada haysatay labada soo qaybi qayb iska soo dar waxaana loo sheegay inaad waxoogaa adduun heshay adduunkaadu intaa mu ahayn labaad u qaybinaysaa qayb iskaga soo dir baytmaalka muslimiinta waxoogaa baa kuu kordhi baa la ninkii aad talada muslimiinta haysay min ayna laki haada waxaa jira nidaam ka mida nidaam aliqtisaad alislaami oo la idhaahdo qodob ka mida jira qodobada dhaqaalaha islaamka oo lagula dhaqmo nidaamka dawliga ah ee muslimiinta hogaankooda ah oo min ayna laki haada halkeebuu kani taagan yihi cumar bin khataab nin marka uu magacaabayo wuxuu odhan jiray soo tirakooba waxa uu adduun leeyahay adduun wuxuu leeyahay lasoo tirakoobi jira dabeeto haddii ay wax ku kordhaan cumar bn khaaab radi allahu canhu su-aal baa laga weydiin jiray waxaa adduunkiisa ku kordhay intii uu talada muslimiinta ahay haddii ay noqoto adduun uu shaqaystay oo ay waddadiisu caddaato isagaa leh haddii kale inta dheeraadka ah inta laga sarfiyo ee cumar bin khaaab radi allahu canhu uu ku dari jiray baytmaalka muslimiin sidaa waxaa ka mid ahaa cutbata bin abi sufyaan oo cumar bin khaaab radi allahu canhu maalintii uu magacaabayey uu yidhi xoolihiisaa loo soo tira koob maalintii uu yimid ayaa adduunkiisii uu labalaabmay dabeete cumar bin khataab baa ku yidhi xageed ka keentay buu yidhi adduunkaaka wuxuu yidhi amiir almu'miniin min taajiro baa mushtari aan ahay buu miin isku ogeyn buu yidhi inaad baa mushtarisa cumar bin khataab radi allahu ma kunna yani maalintii aan ku magacaabaya muslimiinta inaad u shaqaysayn isku ogeyn kumayna ogeyn inaad shaqaysato wixii dheeraada aad baad u mahadsan tahay waxaad kaga dartaa baytimaalka muslimiinta salaateyntii baa laga soo qaaday waxaa lagu daray baytimaalka muslimiinta waficlan ikhwati fillaah waxaa soo baxay quwaad hoggaan adag oo muslimiintu uu leeyahay oo toosan oo ah kalmiraa ah yani waata la yidhaahdo waktigii cumar bin khataab radi allahu canhu waxaanu ka bilaabay cumar bin khataab reer cumar iskama iman wuxuu iskugu yeedhay reer cumar maalintii uu talada la wareegay wuxuu yidhi qofkiina dadaala fajazahu llahu khayran qofkiina xadgudba halkan muslimiinta marka ciqaaba idinku labaa leedin bu go-aankaasi waa go-aan reer cumara intaan talada muslimiinta ahayo qofkiina gafa labuu leeyahy buri waan u labalaabaya buri qofkiina dadaalana fajazahu llahu khayr ilaahay baan u baraya leanno kaana mustajaaba dacwa dadkii la aqbalaya bu ilaah ka abaalmariye buuri waata la yidhaahdo maalintii abaartu ay ku dhacday dadka muslimiinta fi caami ramaada oo uu la hadlay madiine unba abaari ku dhacday lagu imtixaan markaa reer cumar buu la hadlay amar afar dumaruu lahaa saddex guri oo u lahaa buu ka soo ururiyey muslimiintii umu xakiim waxa uu ku yidhi adiga reerkiinaa ladanay gurigiina wata aabika bint shay waxa uu ku yidhi waxaad u tagtaa umu kalsuum bintu cali bintu abi taalib iyada faadima bintu rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam baa dhashay halkaasaynu uga dawaanaynaa khayrka adiga buu yidhi isku qaraabaynu naho waa inaad adigu iyada u tagto waana gabadhiisii runtii ka weyneyd ee umu kalsuum bintu cali bintu abi taalib marka intuu guuriyey buu iyada laba guribu markaa baneeyey sagaal bilood bay ahayd ilaahay waxaan ugu nadray buu yidhi sagaalkaa bilood inaanan gabadhna arag inta ilaahay muslimiinta u farajayo masaajidkuu seexan jiray sagaalkaa bilood reer cumarna uu soo ururiyey labaan idinka digayaa buu yihi inta abaartaasi inaga baxayso waa kow wax brotiin leh waxa bux yani oon xoolaad wax oon xoolaad leh markaa dee oon xoolaad unbaa dadku u ahaa brotiin waktigaas midna laguma arka inta ilaahay muslimiinta u farajiyo way awoodayeen reer cumar oo dee inamadiisa way awoodayeen wuxuu yihi iska daaya inta ilaahay muslimiinta u farajiyo waxaa la yidhaahdaa go-aankiibaa sidii noqday maalintii dambe cabdilaahi cubaydallahi bn cumar oo runtii namadiisa ka mid ahaa oo runtii nin fududna lagu tirin jiray waktigaasi oo xaruurina ahaa ayaa show gabadh gabadhiibaa ma garatay ayaa allahuma salli cala maxamed sagaalkiibaa u dhammaanayay muddana dee waanay uu jeelay waana awoodaya inuu mugaratay uu hilib cuno markaasaa neef yar buu barakaystay oo markaasuu gabadha u sheegay wuxuhi moofadaasaynu gelinaynayo wax allaaliya waxaynu neefka ka tuuraynaa ma jirto si aan cidba ogaanin waaynu sidiisa u moofayno markii ay qaleen aynu sidiisa u moofayno arrintiibuu sidii sameeyey cumar bin khataab radi allahu canhu ayaa runtii isaga oo waddada maraya saxaabi la hadlay wuxuu ya amiir almumin xadas baa jira oo arrin cusub baa jira markaa cumar dee guryihiisii uu fadhiisan jiray ma jiraan masaajidkii waa buuxaa wuxuu waa ninkii cubaydullaahi bin cumar ayaa la yidhi gurigiisu waa ballaadhayahay utaga waxaad ku tiraa maqtibaneen buu ku yidhi cumar bin khataab radi allahu canhu cubaydallahi baa loo yimid arrintii baa loo sheegay cubaydallahi baa waxay ku noqotay in samadii bar soo dhacay leanno neefkiina wuu gashay cumar bin khataabna waa soo socda arrinkii baa magaratay dabeete wuu sheego adigu wuxuu sheegay asbaab wuxuu yidhi amiir almuuminiinka u tag waxaad ku tiradaa gurigii waa mashquulteen asuu yidhi waxaad ku tiradaa ku noqo guriga diyaari buu ku yidhi cumar bin khataab waxaa la yidhaha moofadiibuu wixii allaali waxay alaab haysteen iyo dhar iyo wixiibuu ku daboolay bal inaan urka soo bixin dee ma neef aan muddo la arag oo cumar bin khataab naftigiisa aanu lix bilood aanu arag baan la wareegay cumar bin khataab baa yimid albaabkiibuu garaacay dabeete markiibuu wareegay cumar bin khataab oo salaamay wuxuu dhayaa afcaltahaa yaa cadwa allahi wa cadwa nafsi cadowgii ilaahay iyo cadowgii naftiisu ma waxay kula noqotay muslimiinta oo maanta baahida aad og tahay ku jira inaad keliga neef iska qabato oo aad weli u nootayso cumar bin khataab wuxuu ku yidhi rasuulku wuxuu ugu jeclaa reer beni najaar oo reerkaasi buu khadiijo ku xidhiidhin jiray neefkaasi siduu u dhan yahay waxbaa ka taabanin buuri cumar bin khataab go-aankii sidii horu reer cumar uga socda waa inaad qaado waa inaad reer beni najaar u qaybsa neefkii sidii baa lagaga qaaday cumar bin khataabna go-aankii sidii buu ayuu ikhwaani fillahi ugu fuday qadiyadda aynu uga socono ee ah toosnida hogaanka muslimiinta iskamay iman ikhwaani fillah ee cumar baa ka bilaabay naftiisa ilaa xad cali bn abi aalib uu maalin dabagalay cali bn abi aalib oo rag ugu suudi badnaa oo ugu takashuf badnaa habeenaduu dabagalo markaasuu ka yaabay xagga u socda cumar waa saqbad cid soo jeedaa ma jirto laakiin wuu garanaya inuu cumar yahay fadaar wuxuu arkay inuu teliyo meel muslimiinta ay kaga jirto baycaan faqaal wallahi laqad atcabta man bacdaka ya cumar isagoo ilmeynaya yidhi wallay waa daalisay ninka kaa dambeeya cumar marka cali bin abi aalib maalintii talada loo dhiibayey waxa la yidhaahdo cabdiraxmaan bin cawf markii cusmaan loo dhiibayey jamhuur ulculamaa way isku waafaqteen muslimiinta abubakr baa ugu khayr badan ugula fadli badan cumar bin khataab baa ku xig laakin hunaaka khilaafun bayna bayna fadli caliyin wa cuthmaani aimadu iskuma waafaqsana fadliga cusmaan iyo cali ka la horreysiinay idan maalintii saxaabadu cabdiraxmaan bin cawf wuxuu doonaya inuu cali la baayacsamo waxaanu ku yihi wabaayicuka cala alkitaabi wasunna wa calaa dariiqi abi bakrin wa cumar kitaabka iyo sunnaha dadka ku wadaysa iyo dariiqi abibakr iyo kii cumar dabeete waxau yihi cali bin abi talib leanna cumar buu usoo taagnaayo ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wama stadactu cala nahji abi bakrin wa cumar iyo intaan kari karo waa dariiqi cumar iyo kii abibakr leanna cumar iyo abibakr be kadaa buu yihi intaan kari karo waxaan doonaynaa dariiqa abibakr iyo kii cumar inaad muslimiinta ku wado cali baa ka noqon waaye wuxuu yihi istaag cusmaan bin cafaan muslimiinta oo dhan la madiine fadhiya oo masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba cusmaan baa siduu ku qaatay sidaasuu cusmaan khilaafada ku qabtay oo maalinta cali bin abi taalib oo uu cabdiraxmaan la doonayey ayuu uga wareegtay kelmadda ah cumar iyo abubakr dariiqiisa ikhwati fillah waxaan iskaga soo gabagabeynayaa khaalid bin wid radi allahu canhu oo runtii ahaa saxaabigii ilaahay gaalo ku dilayey ayaa cayaad binu ghanam isagoo ula joogo ayaa ninka loo yaqaana ashcas binu qays ayaa wuxuu siiyey toban kun oo dirx dabeeta arrintii baa magaratay cumar bin khataab soo gaadhay khaalid yani acطaa ashcas binu qays ashaacir cashrata alfa dirx yani khaalid bin waliid waxau bixiyey toban kun oo dirham waxaana siiyey ninka shaacirka la yidhaha ashcas binu qays toban kun oo dirham arrintiiba cumar bin khataab arrintiiba tafsiirkeeduu fahmi waay toban kun oo dirham nin shaacira oo gabayaaya markaa shucarada berigii hore aad baa looga dambeyn jiro aad bay u gabiyi jireen reeraha way dul fadhiisan jireen way caayi jireen waxbay ka sheegi jireen ilaa reerka uu geel ka dareersadana aad bay u adkeed in ninkaasi uu ka dulta cumar bin khataab baa soo ururiyey wax alaale wixii shucara ah markii uu talada muslimiintaa qabtay markaasuu nin walba carabka saddex meelood marka loo qaybiyo qaybta hore una iga jara buu yihi cumar bin khataab leanna muslimiintii baa looga taag waayo buhi acraadooda haddii kale mid walba weydiiye intaan ka siista buu yihi sharafta dadka muslimiinta marka xudaya ayaa ugu horreeyey madidii baa loo soo lisay xudaya oo markuu lahaa ma taqulu biafraakin bidi marakin laa maa laha walaa kala yani cumar bin khataab buu beernaxawsanayo maxaad ka odan doontaa buu yihi caruur ah sida cushka qaar ku jira oo beeda oo aan biyo iyo allahuma salli calaa maxamed caws midna aan haysan oo afkaas in loogu adeegaba cumar ku laha dee kuwaas maxaad ka heli marka cumar bin khataab baa ku yidhi waar iska gabay laakiin wanaag ku gabay muslimiinta daah haddaad diiddo buu yihi carabkaaga maantaan jarayaa buu yihi muslimiintooda baa isugu tegey waxay yaa amira wiil nimanka carabkaa jaray wuxuu nin walba soo weydiiyey intuu iga siisanayo sharafta dadka muslimiinta markaa xudaya waxa la maalinta afar kun oo dirham buu midba siiyey wuxuu war shaqayso iskana daaya muslimiinta ahay ninka dambe ee shaacira ee aan ku arko isagoo muslima isagoo nin muslima afkiisa ku baraya oo ku caayaya carabkaan jaraya buu cumar bin khataab maalintaasaa go-aankii shucarada la gebagabeeyey makalada go-aankaasi dhacay ayaa ashcas binu qays runtii gabay adag buu tiriyey ciidamadii muslimiintu dhex tegay eedkhaal biba toban kun oo dahamsi arrintii baa cumar aada ugu adkaatay waa dhaqan la jaray oo aan la doonayn muslimiintu inuu dib ugu soo noqdo qadiyaddii baa cumar bin khataab aada ugu adkaatay wuxuu diray makrati nin muslima wuxuu ihi utag khaali faqul lahu hadihi alcashra akanat min malik am min maali lmuslimin waxaad ku tidhahdaa tobankaa kun maadigaa lahaa mise maalkii muslimiinta ah waa meel dagaal ka socdo wuxuu hortaagan yahay labaatan kun oo mujaahid oo dhowr iyo toban kun ay saxaabadii kamid yihiin haddii nin kamida la yidhaha khaalid baa lala hadlay saxaabadaasi meeshaa joogta haddii la yidhaha khaalid baa lala hadlay waa uu maraba dilaacay leanno nin walba indhihiisuu ka jeclaa khaalid inol wuxuu ahaa saxaabi khaariqo ku ah dagaalka oo ilaahay gaala ku dilay fii saaxaati jihaad marka la joogo saxaabi walba indhihiisu ka jecla xataa waxaa sugan abaa cubayde oo runtii dee kibaaru saxaaba ahaa habeen uu sahan uga baxay ayaa habeenkii o dhan ay soo jeeday markaasaa markii dambe khaalid bin walid baa uu la hadlay abaa cubayde wuxu yaa akhi qultu laka miraaran in badan baan kugu yidhi adugu sahanka hau bix waayo buu yidhi dhul adag oo gaala aynu dhex fadhina muslimiintuna hadday adiga iska kaa dhex waayaan buu yidhi dhib badan baa u timaada buui yani baqad saa'idaa ku abuurna xalayoo dhan hegan baanu ahayn maanu bixin buu yidhi xataa saxaabadii may seexan jirin marka uu khaalid ka maqan yahay aad bay isu ilaalin jiray leannu nin aada u xadar badan oo muslimiintana aada u ilaaliyo ah dee waa kii muctasa saddex kun oo saxaabi oo ku needi lahaa oo saxaabigiisoo nabadgeliyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadu ay needeen inay dib usoo noqdeen oo rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam khaalid kinool taariikhdiisa halkiisa aynu kaga warranay mana jeclaynayo halkan ka mulaaxaday laakiin ta aan uga jeeda waxa weeye shaksiyadda khaalid waa inaynu taswiirino marka haddana sidin laga yeelay wa hunaaka farqun bayna sharciyati nidaami wa shaksiyati lfard islaamku wuu kala saaray nidaamka la raacayo iyo qofka qiimihiisa qiimo kasta uu qofku leeyahay ma dhaafi karo waxa muslimiinta udhexeeya lidalik khaalid toban kun oo dirham buu bixiyey iyadoo bays ciidamadaa uu dhex fadhiyo muslimiintao dhan ay jecel yihiin waa loo yimid cumaamadii buu ka qaaday saxaabiga waa siduu soo faray cumar bin hadda meeshaa sidaa la yidhaahdaa cumaamada lagaga qaaday konton kun oo gaalada ka mid a ku jabay markii la yidhi khaalid baa ciidamada ku jira konton kun ayaa ku jabay markii la yidhi khaalid baa ciidamada ku jira xata alkafara kaanuu yaclamuun xataa gaaladu way yaqaaneen khaalid bin wad radi allahu canhu cumaamadii baa laga qaaday markaasuu yihi maada xadasa ya akhi wuxuu yihi haakada amaranii amiiru lmuminiin amiirkii muminiinta ay soo faray inaan cumaamada kaa qaado wamaada qaala lak oo muxuu ku soo diray wuxuu ku yihi tobankii kuna dirham ee aada bixisay akaana min maalik am min maali lmuslim ma xoolahaagay ahayd mise xoolaha muslimiinta marka khaalid bin wad radi allahu canhu wuxuu leeya ya akhi kaana min maali adduunkayga yahay wuxuu ku yihi amiir muminiinku maxaad adduunka intaa leeg u siinaysaa nin gabayaaya oo aan meel adag ku lahayn hogaanka muslimiinta maaha dadka baahane muslimiinta ah maaha magaratay dadka islaamka u adeega maaha dadka horumarinaya dadka muslimiinta ah maxaad u siisay toban kun oo dirham ayaa leey cumar bin khataab laga bilaabay imika waad casilan tahay waana markii casrigiisu uu bilaabmay khaalid bin wad radi allahu canhu ciidankii muslimiinta oo dhan baa sidee loogu sheegay waxaa la yidhaahdaa bal islaamku nidaamku abuuray maada natasawar can shaksin maxaynu ka filaynaa khaalid bin saxaabada waxay dhahdeen hadduu maalintii khaalid yidhaahdo madiine aynu qabsano waa hogaankii ciidankii ugu adkaa may qaadateen yani fii usbuuc wiig may qaadateen baa la yidhaha hadduu ciidanka dib u dhaqaajiyo muslimiinta oo dhan ee ciidamaduna way raaci lahayd leanna ma yaqaanaan cumar bin khataab khaalid oo min madaxa ilaa lugaha taaka walba saddex dhaawac ay leedahay ayuunba iyagu daba taageen oo habeenba magaalada